الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نعم يا عم. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب العاشر باب خطوانات الشركة wuxuu ku saabsan yahay shariko wa fiihi baabkaasi dhexdiisa ayaa ku sugnaadeen mas'alataani laba masilo albaab alcaashiru baabka tobnaad wuxuu ku saabsan yahay asharikatu ashirkatu iyo asharikatu labadaba way bannaan tahay shariko isla wadaagitaan ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabka dhexdiisa ku sugnaadeen masalataani laba masalo almasalatu اluulaa masalada koowaad tacriifu sharikati sharikadii tacriifkeed ayay ku saabsan tahay iyo wa xukmuhaa xukmu sharika sharikada xukunkeed ayay ku saabsan tahay iyo wa adilatu mashruuciyatihaa mashruucnimadeeda adiladeeda ayay ku saabsan tahay masaladan intaasi nooc ayay ku saabsan tahay kow tacriifu sharika sharikadii tacriifkeeda waay asharikatu sharikada luqatan lug ahaan alikhtilaatu isku dheexitaana la yihahda al ikhtilaatu isku dhexid أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما اختلاف أبو فسرية أي وحليها أي ذو تفسيرية أي خلط أحد المالين لبضي مال متكوت كل حد سواية بالآخر متك كلا لقرحه بحيث مال lagu dheexo laa yatamayazaani labadii maal aan kala socmaynin can bacdihimaa qaar kalo can bacdihimaa labadoodii qaarkiisii xaggiisii aan ka socmaynin aan la kala saari karin markii laisku daro lama kala bixin karo waa isku jinsi isku nooc lacagi lacag dollar iyo dollar waa laisku daray ma la kala garana waa laisu qosay toban kun iyo toban kun ayaa laisku daray oo haanshe oo laisku dhex qasa waxaad lasoo baxa hadii lagu dhaho ma soo bixi kartaa maya maya boqol kun iyo boqol kun hee oo shilin soomaaliya hadii laisku dhex qaso ninkan boqol ula adin boqola leedahay oo laisku dhex qasay intaad lasoo baxa adin intee lasoo baxa hadii la dhaho mala samayn karaa ma jirto ha yaa dhahay mustaxiil waay soo ma mustaxiil waay ma kala garanaysid lacag lacag leh wax kale ku kala garanaysa malaha lama kala garanayo kabdhimiya mas masjidka waa koraa kabdhaha miya banaanka miya ayib waa gartay marka saas waaye laa yatan bixaysu meel hel isku dheexo laa yatamayazaani aan kala socomaynin labadii an bacdihimaa labadooda xaggeeda aan ku socomaynin waay an bacdihimaa labadoodii mid bacdigiisii aan ka socomaynin oo aan la kala bixin karin kaasa la yihahdaa luqa ahaan asharika wa sharcan xagga sharci ahaana hiya sharikada alijtimaacu kulon waay fi istixqaaqin mutaysasho dhexdeeda lagu kulmo wax lam la mudanayo la mutaysanayo hee in lagu kulmo aw tasarufin ama tasaruf in lagu kulmo tasaruf in lagu kulmo waxaan mahayn galabta wiilisha banaanka ah hada gabdhaha hadday joogaan kuwaas hala hadlaan maxaa ku dhacay ayib wax xishoonayo maha maxaa ku dhacay kuwan wiilish miya dee hal qof haloo diro hala hadle wahan sahal maaha ayib marka waxaan yidhahdaa sharcanna hiya alijtimaacu hiya sharikada alijtimaacu waa kulm lagu kulmo fi istixqaaqin waxyaaba la mutaysanaayo dhacdooda wax la mutaysanayo oo dadka o dhan ay leeyihiin ay mutaysteen in loo kulmo la yidhahdaa aan sidaas ii faahfaahin doona aw tasarufin fi tasarufin waay ama maamul gudihiisi in loo kulmo waay wax oo dadka dhan maamulkiisa ka dhaxeeyo inay kulmaan waay falijtimaacu kulanka oo fil istixqaaqi mutaysiga dhexdiisi ahaaday waxaa waaye ka sharikati lirti oo kale waay dhaxalkii sharikadiisa oo kale waay wax la mutaystay miyahay mise ma aha wax la mutaystay qofa dhintay daduu ka ka tagay dadkii asiga ka tagay xoolihii ase ka tagaan maxay noqdeen way ku shirkoobeen soo ma way isla mutaysteen dhammaantoodii way mudan yihiin ama ha sinaadaan ama ha ku kala badnaadaane faraa-isha dhammaan way mutaysteen soo ma istixqaaqii way marka ka sharikati lirthi dhaxalkii shirkadiisii oo kale waay dhaxal in lagu shirkoobo oo kale waay iyo walwasiyati dardaarankii qofar dhintay ama shakaraad soo koray markaasuu xoolihiisii saddex meelood meel ka mid ah ayuu u dardaarmay dad gaar hebel hebel hebel hala siiyo ayuu dhahay dadkaasi isaga u dardaarmayn haddaysan ahaanin ayaa la rabaa wariho laa wasiyata liwaarith waarithin isun ahaanin dad kale waay shan qof mase ama saddex qof mase afar qof mase toban qof ayaa hala siiyo maalkayga saddex meel markii laga dhigo hal meel ay u dardaarmeen dadkaasi maxay mutaysteen maalkan soo maaha maxay ku mutaysteen dardaarankaasi waa shirko marka way shirkooyno walhibati ihi hibo waxyaabaha dad lasasiinayo waa hibo fii caynin cayn gudaheedi way marka saas way falijtimaacu ijtimaaca filistixqaaq istixqaaq gudihiisa haday ka sharikati lirthi dhaxalkii sharikadiisa oo kale iyo walwasiyati dardaarankii dhaxalkiisii oo kale shirkadiisii oo kale iyo walhibati hibadii shirkadeeda oo kale way intaasna lagu shirko way dhowr qof ay waxaa lasku lasoo hibaynayaa dhamaan hee waa isla mutaysanayaan waxaan qaata laleeyahy dad alas fii caynin cayn dhexdeeda lagu shirkoobo aw amase manfacatin dheef way cayn ma ahane waa wax dheef ah manfaca laga helaayo wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi sharikadaani aydaa sharikat alamlaaki ayaa lagu magacaabaa milkisiintii sharikadeeda wax milk la milkinayo sharikat alamlaak ayaa la yidhahda walijtimaacu kulanka fi tasarufi tasaruf gudihiisa ahaadayna wahuwa kaasi maakin yucrafu loo loo yaqaano bisharikati lcuquud waxaa loo yaqaana kuwan sharikatu lcuquuda loo yaqaano wahiya sharikadaasiina almaqsuudu ulijeedka hunaa meeshaani ayada waaye bilbaxi baxdigan ayadaa loola jeeda sharikatu cuquuda loola jeeda ma loolama jeedo sharikadii kale istixqaaq walijtimaacu kulanka fi tasarufi tasarufka gudihiisii loo kulmo wahuwa kaasi maaki waaye yucrafu loo yaqaano bisharikati cuquudi loo yaqaano wahiya sharikadaasina almaqsuudu waa mid mid loola jeedo hunaa meeshaani bilbaxi baxigan gaar ahaan ayagaa laga hadlaa sharikatu cuquud alyihahda waa sharikatu tasaruf wey waa tasaruf ilijtimaac fi tasaruf wey qofka dadka ku tasaruf way maamulayaan maamulitaan waaye wax la maamulayo waa maamul waay fahaadaani labadan qismaani waa laba qiibood oo lisharikati sharikada usugnaadeen waaye labadan waa laba shariko waaye laba shariko usugnaadeen waay labadanba labadan nooc wafqa haadaa kan markii waafaqiisi la fiiriyo kaasoo atacriifi ah tacriifkan markii la fiirsho oo alijtimaac fi istiqaaqin aw tasarufin markii la fiirsho labadan waxay soo galayaan sharikada waaye fahaadaani labadan qismaani laba qismo waay oo lisharikati usugnaadeen wafqa haadaa kan waafajintiisii markii la fiirso kaasoo tacriifi ah laba adilatu mashruuciyatihaa adilatu mashruuciyatihaa mashruuciyati sharika sharikada inay mashruuc ay tahay adiladeeda waaye arrinka labaad asharikatu sharikadii mashruucatun waa mid la sharciyeeyey xagga sharciga waa bannaan tahay waaye wajaa-at ilaayaatu aayadihii way yimaadeen aayaadkaasoo alqur'aaniyatu qur-aanka loo nisbeeyey qur-aanka muxuu ugu qayday muxuu saaraa walaa zulfi lqaydi tiraazun waay muxuu saaraa ha aayaadke aayaadka saaraa kowniyaska saaraya qur-aanka وجاءت آيات آياته ويمان آياتها سؤال قرآنية قرآن كله عن آياتها سؤال كريمة ونكسني ولا حديث حديث وحي كي مادن حديث سؤال نبوية النبي قالون اسبي حديث سؤال شريفة هي شرفت بطني أما شرفت هي بجوازها جواز الشركة شركة بنانا شديد أي كي مادن قرآن كله كي مادن حديث نكتي مادن نبوي قال الله سبحانه وتعالى سرية وإن كثيرا إن بدنا من الخلطاء كو وحس قدر صدا كميدا لا يبغي واحد قد بيا بعض قاركو إلى بعض واي دتك وحس قدر سنة يان شركو يان انت بدن وقاركو قاركو وقاركو كلا وكو حد قد با إلا قفكي إلا هيك عشان هاي قارك ويريهم وإن كثيرا إن بدنا من الخلطاء كو شركو كميدا هي لا يبغي حد قدبا كثيركي أما لا يبغي بعضهم بعض الكثير كثيركي بدن كيس واحد قدبا على بعض من قارك واحد قدبا والخلطاء وحلقة وضع الشركاء هاي داس حلقة تمام شركاء وقال إليه وحده سبحانه نزحنا فهم يغ شركاء وكوك شركوا في الثلث دحلكي ومن جدا ثلث يشرك فهم شركاء في الثلث wahiya sharikada min alcuquud heshiisiyaalkii ay ka mid tahay aljaa'izati bannaan heshiisiyaalkii waxyaabaha in lagu heshiiyo la caqido oo bannaanna ayay ka mid tahay waalmujtamacu bulshadana bixaajatin baaha ayay ku sugan tahay maasatin taabanayso ilayha sharikada xaggeeda bulshadana waa u baahan tahay inay shirkowdo shirki way u baahan tahay shirka kuma jirto walaa siyama mithil ma laha ama gaar ahaan في المشروعات مشروعين الضخمة ووين ضخمة وين الضخمة وين ولا سيما قرهان أما مثيبة مرها في المشروعات مشروعين كقدوه مشروعات كسو الضخمة وين مثل ما مرها تاس إن لو شركوا الآن مرها ويوابهن التي تصل يستطيع أن أودنا الشخص قفك القيامة استاغن بها مشروع عدسي بمفرد كريسي إنه استاغن أودين إن لقب تمو يعني هي ما حاب قوم كرما مسجد كديس تانكي سال قوم قوم كرا وإنه شركة وصما والشركة تتبضنا لسا الشركة لو لسا هل قوم رزق كرو إذن وحال قف كليسي هذا المسجد كليسي ليس كرما laabudda waa loo baahan yahay in wax badan la helo dad badan isku yimaaday oo ku shirko way dhisataan hadhowna lacagtii meesha laga helay kala geybsanay soo ma way jirtaa sheeka ku jirto saas ay marka waaya waa loo baahan yahay marka ummadda way bulshadu way u baahan tahay shirka المسألة الثانية مسألة لبات أنواع شركة العقود هشيسيالكي شركة ضوضي هي أنواع ذا ذا إيكو سابسنتهاي ويقيب سنتهاي شركده هلاي ماها ويقيب سنتوي المسألة الثانية المسألة الأبعض وحي كساب سنتين أنواع شركة العقود شركة العقود أنواع ذلك يكساب سنتين أولا شركة العنان و شركة العنان معيتها يا سيدة فسرها شركة العنان وهي شركة سي أن يشترك اثنان لبقف إن يشركوان واحد وهي شركة سي شركة العنانتا أن يشترك اثنان لبقف إن يشركوان إيا فأكثر وحكا بضان واي لبقف أما كبضان إن يشركوان واي سيفي عن سورو دي ديو أما التعريف كده أو فيدي انت واو بدن ين سومالي دي تودي بدن سومالي دي ساس أو بدن ين فيري مرة سيفي عن فيري وهي شركتاas waxaa way an yashtarika hanaani laba qof inay shirkoobaan waaye ama iyo fa akharu wax ka badan ama laba qof wax ka badan waaye sharikada laba qof oo ku banaantahay ka badana ku banaantahay fii maalin maal gudihiis inay ku shirkoobaan maalkaasoo yatajiraani ayaga ku ganacsanayaan fiihi dhahdiisa gadgadinayaan rogrogayaan waa gadisley ma taqaanaa de maa gadisley ya dadka haa bered ayaa tagayaan geli ama ari ama lo ama waxaasa soo iibinayaan magaalo kale usoo soo farinayaan meesha ka iibinayaan haddana way laabanayaan meel kale kasoo iibinayaan waxoodii waa lagod waa la gadgadina la rogroga le xagga laga soo gada inta laga gada xagga laga iibina inta la keena laga iibina inta waa la rogroga tijaara waay marka ganacsi yatajiraani ay ku ganacsanayaan marka gadgadinayaan rogrogayaana laga wadaa ma rabaan ayaga naf ahaantoodii ceentan ma rabaan markaas soo ma markii soo iibin geela soo iibin geel ma rabaan ayaga ma- maxay rabaan lacagaa ka rabaan inay gediyaan lacag fiican ka qaataan haddana soo iibiyaan haddana lacagta saas ugu ziyaado ay rabaan dhara xagga lagu soo iibin anta loo soo safriya waa la keena waa la iibin haddana waa la safara waa la keena dharkii waa ma rabaan dharkan ayaga soo ma laakiin lacagta ay ka rabaan sidaas yatajiraani oo gedgedinayaan fiihi maalka dhexdiisii waay labadaasi qof ama ka badan saddex qof afar qof shan qof toban qof ee oo rogrogayaan saasay ku shirkoobaana la yidhahdaa wa summiyat shirkadaas waxaa lagu magaabay bidalika kaas oo shirkatulcinaana lagu magaabay maxaa loogu magaabay saas listiwaa'i shariikayni labadii shariik simowidoodii ay sinaadaan fiihaa sharikadii dhexdeeda fil maali maalka gudihiisay ku sinaadaan waayo maalka way ku siman yihiin midkana maala keena kana maala keena maala isku darsadeen maalka way ku siman yihiin ama maalkoodi waa isla egyahay tasarufkana way ku siman yihiin dhinac walba he waana labadaba iskula shaqaynayaan labadaban lacag ayay isku darsadeen la- lacag ay leeyihiin lacag lacag iyo xoog iyo xoog buu isku darsaday waa labadaba way shaqaynayaan qof taas maxaa la yihahdaa sharikatulcinaan listiwaa'i sharikeyn labadii shariik sam- eh, inay sam- sam- samanaashadoodii waa ay sanaadaana fiiha fi sharikati ay ku siman yihiin oo filmaali maalka gudihiisii wa tasarufi kugu siman yihiin xagga tasarufka iyo maamulka hee kan waa soo iibina kan waa soo iibina kan waa iibina kan waa iibina adiga inta kasoo iibina hagga u dhiiba kaasna ku jooga midna labada waa shaqeynaya lacag mid kastana lacag ugu jirta sida kastiwaal cinaani farasayhimaa labadoodii faras hogaankoodii simanaashidiisii oo kale ida istawayaa labada faras markay sinaadaan oo fi sayri waay labada faras markay is garab socdaan mid kastoo hogaankiisa midka kale ayaa la- la saman yahay soo ma way is saman yihiin kastiwaaya cinaani farasayhimaa labadoodii faras hogaankoodii sinaashadoodii oo kale ida stawayaa labada faras haddii ay sinaadaano fi sayni socodka ku sinaadaano saasaa loo malumeysa laga keenay wayushtarad waxaa la shardinayaa fii sixatihaa sharikadan ansaxideeda kownu ra'si lmaali maalka madaxiis ahaanshidiisii min kulli mid walba xaggiisii ka ahaaday oo minhumaa labadii qof aw amase minhum dadkii badnaa minhumaa ka keenay markii hore muxuu dhahay أي يشترك اثنان إيو فأكثر واي منهما حكي أنا قنيسة اثنان كي واي منهما فأكثر تي واي حكو وريد الإنساس ويشترط وحال وشرطنا في صحتها شركتنا سعدال كون رأس المال رأس المال ما حلق والله لفه واي لفه مركي وريد الاسكوت تصدي واي كون رأس المال مالكي رأسكي سينو أهانشي صلى شرطنا من كل مد والبحقي سو منهما كمدا كأهالي مد كستها رأس المال لعق إنو ليه ما دي واي رأس المال inuu ka ahaaday oo minhum aw minhum ama xaggoodii way nagdan inuu ahdo lacag ma jeeda mid kasta raasumaalka markii hore asaga keenaya kan kan ku darsanaya inuu ahaado lacag waay nagdigaasoo macluuman la yaqaano qofka tiradii lacagtiisa tiradeeda waa la yaqaana mid kun uu leeyahay midna kun ama mid kun iyo shan bool mid kun iyo shan bool mid laba kun midna kun inay lacagtooda mar walba simanaato shardi maaha laakiin mid walba inuu lacag leeyahay waay macluuman la yaqaan xaadiran ah mid kasta lacagtiis meesha soo xaadiriyo markay isku darsanayaan anigana waa tana lacagtay adigana waa tana anigana waa tana anigana waa tana haye intaan markaan ku shaqo galno saas al raba midtiis inay deen ahaato lama rabo xaadir waay mid in wixiisii ay ahaadaan xoolo kale badeeco kale maya lacag lacag waay وأن يت- يحدد وإن لحذيو حد لو سميو لكل واحد من كستو منهما كمدا جزء جزء لو حذيو واي. وأن يحدد وإن لو حذيو لكل واحد من كستو ومنهما لبضي الشركة كمدا جزء جزء لو حذيو واي. جزء كاسو معلوم اللي يقانو جزء كاسو من الربح فائدة أو هدو مرك مرك اللي وحليه كوان ولا فيه سوما فائدة مرك اللي هلو هي سد حميل hal meel adaa iska leh laba meel adaa iska leh haye ama bar i bar aan kala leenahay wixii la helo doona lama oga soo ma lama dhihi karo boqol had- he boqol kiiba intaasaa ka leedahay lama dhihi karo laakiin saddex meel meel laba meel meel saasaa la rabaa qofka lacagtiisa intii la eg tahay ayaa faa'iidadana la siinaa maxaa yeelay labadaani waa isla shaqeeyaan labadan mid kastana xoolihiis waa wataa qofka marka haddii hoolahoodii ay saman yihiin toban kun iyo toban kun hadday ahaayaan faa'iidadii waxaad leenahay kala bar bar iyo baraan leenahay sidaasaa laga wadaa faa'iidadii la helaayna markaas la isku sheega hadhow marka dood ma imaanayso faa'iidadii la helo bar iyo bar le waay bis ama saddex meel hal meel adaa iskale waa iska ogeyn labadna anaa iskale saas waay wareer ma imaanaya marka taas marka waxaa la yihahdaa sharikatul cinaam ثانيا شركة المضاربة واي شركة المضاربة مضاربة دي شركة دي واي شركة المضاربة اللي هنا شركة اه مضاربة شركة هذا مش محل والله وانا شغالين سما الحلو ترتق شركة يمكن كوس او ميلها يلا يلا صار لي هرمود معاي شركة ولا عقل اسكو دردر سدي انت تقول سمي سما ساس لي واي دابشيلنا صمتلنا waxaan dhan saas ay shirkada la isku dardarsaday waayo marka sharikatul mudaaraba waaye mudaaraba shirkadeedii waaye mid labaadna waaye shirka iyo sharika labada banaan tahay soo maanaan shirkad ama shariko wahiya shirkadan mudaarabada ah an yadfaca waa inuu bixiyo dhiibo axadu sharikayni labadii shariik midkooda lil aakhari midka kale maalan inuu dhiibo waayo maalkaasoo yatajiru gadgadinaayo ah aakharka bihi maalka waa ku ganacsanaya laga wadaa ganacsi ku sameynaya laga wadaa. yatajiru gadgadinka waxaa laga wadaa ganacsi ku sameynaya laga wadaa wahiya sharikadan waxaa waye an yadfaca axadu lmushrikayn labadii shariik midkood inuu dhiibo way lilaakhari midki kale maalan u dhiibo maalkaasoo yatajiru asaga gadgadinayo bihi maalka way bijusin jus ku gadgadinayo juskaasoo macluumin la yaqaano oo min arribxi faa'iida ah tan maxaa waay laba maal la isku darsanaya miya maya waxay leeyihiin lami how aan shirkowno haye aniga lacag ma haayaniyo maxaa kagu shirkooba maxaa ku shaqa- shaqe- samaynaysaa lacagta ana bixina adigna xooggaad leedahay ku shaqee laakiin faa'iido inta haddii faa'iido la helo faa'iidadaasi saddex meel adaa iskale hal meel laba meel adaa iskale hal meel bar i baran leenahay aniga ma shaqaynaya laakiin lacagta ku siina oh lacag waa tana ku shaqee faa'iidadii lacagtan laga helana markii la xisaabtamaayo faa'iidadii la helo waa la xisaabtamaa soo maa sanadkii qof kasta meel wax u go-aana jiro markii xisaabtanka waqtigiisii markii la fixi markii anta la dhigo faa'i- faa'iidadii ayaa anta la dhigaa ayaa intaan faa'iida lahay soo maha markii hore maxaa ku heshiinay saddex meel hal adaas kale kii shaqaynayay labana kii lacagta lahaa ku darsanaa ama bari bar bar anaa iskale lacagta kii lahaa barna kii kale saasaa ku shaqaynaya midkan maba shaqaynayaba waxaa imaana oo keli ah maalintii la xisaabtamaayo mid lacagtuu leeyahay midna xooggii u leeyahay maxaa lagu maxaa lagu shirka waa marka faa'iidadii soo baxda kana lacagtii ku shaqayna taasna way jirtaa soo tan inta badan soomaalida way- way isticmaashaa soo maa sidaas waay ثالثا شركة الوجوه شركة الوجوه وهي شركة الوجوه هذا أيضا أن يشتركا وإني وذاقان في ربح ما أن يشتركا لبدي قف ألف وألف تثنية وهي شركة سواء يشتركا وإني وذاقان في ربح ما كيف إذا سيشتركا يشترك يشتريان له أيضا صائب سنيان إني كو وذاقان بوجوه بجاههما جاه غودي wixii jahgoodii kusoo iibiyaan inay ku shirkoobaan faa'iidadiisi waa ay yashtarikaa waa laba qof inay wadaagaan fii ribxi maa ki faa'iidadiisii yashtarayaani ayaga soo iibinayaan maxay kusoo iibinayaan he bijaahihima jahgoodii labadooda jahigooda kusoo iibinayaan labada hee jahigooda kusoo iibinayaan duuna an yakuuna ahaanshidiisii sokadiisii lahumaa labadoodii ra-su maalin aanu lahayn ra-sul maal ma haayaan lafaba ma haayaan wax maal ah oo ra-sul maal ah gacantooda ku jiro ma balahaba haye wixii wejiyaashoodii ku soo qaadeen faa'iidada ka heleena ku shirkoobayaan ictimaadan uskatinyo darteeda ku shirkooyeen calaa hiqati tujaari dadka ganacsatada ah kalsoonidoodii dusheeda ay ictimaadayaan bihimaa labadan ay ku kalsoon yihiin ganacsatada laba qof la yaqaano waay waxay leeyihin mid kasta lacag mid ahaayo ma laha laba way war niihoo ayaamahan saan suurtagal ma ahane baagumundo naga badatay eh war maxaan samaynaa saas miy ahaa war shaqa aan ballaawna haye he maxaan qabanaa he lacag ma mid taalla meesha maxaan qabanaa war hib ganacsada waa waana taqaana waa isnaqaana dad waxaan nahay oo weji dadka dhahdiis ku leh macrifo leh aamin aan nahay soo maha haa adiga da- wax aad taqaano dadkii aad taqaano wax ka soo qaad deena anigana waa ka soo waxbaa wixii aan aqaano ee wax ka soo qaada wixii aan soo qaadanay aan iibino aan gadgadno kadib lafihii aan u celino wixii faa'iida ah qof kasta marka soo helay intaasaan kala qaybtano intaas shirkan ku nahay adigana meeshaas meelahaas xamar iyo meelahaas iska aad adigna jawhar iyo meelahaas iska aadoo leeyahay wax soo shaqeey leeyahay weji way wax lama haayo waa la yaqaanaa dad oo wejigoodii ayagoo wax aan qabin laakiin wejigood wax lagu soo siinaya ma jiraan soo ma ha macrifo ah wejigaas keliya ku ganacsanayaan waa xoolay soo qaadayaan waa soo iibinayaan waa iska celinayaan lafihii faa'iidadii ay helaan ayaa isku imaanayaan haye intaasa kala geebsanayaan saasa mad ku lacag yeershiteen maxay ku shirkaween wixii wejigoodii ku soo heleen soo ma maxaa la yidhahdaa marka shirkatul wujuuh waay shaaficiyada way diidaysaa masaladan shirkadani baatilu leeyahay imaam nawawi si fi si xun u radina laakiin nas ma laha oo lagu diidayo asalka waa inuu banaan tahay shirkadda asalka mucaamalaadka maxaa uga asala alibaaxa banaan shaqo ma banaan tahay sida saxiixa ayib raabican mid afaraad sharikatu labdaan waay sharikatu alabdaan wahiya ayadana waxaa waaye sharikatu labdaanta an yashtarika waa inay wadaagaan laba qof fii maa kii dhexdiisa ay wadaagaan yagtasibaan ay soo shaqaynayaan biabdaanihimaa jiriirkoodii kusoo shaqaynayaan jasadkoodii oo min almubaaxi waxyaabaha bannaan ah waa laba qof inay ku shirkoowaan waxyaabaha ayaga soo kasbayaan badankoodii ama jirkoodii kusoo kasbayaan waay xooggoodii waa laga wadaa oo waxyaabahaasoo min almubaaxi ah waxaan bannaanayn ayaa meesi laga saaraa wax bannaan waay min almubaaxi waa qeyd maxay saaraysaa ayaan banaanana waay faasu fi lqayd ixtiraas waay sida kal ixtishaashi oos gur oo kale waay oosa soo gurinayaan way qalalay durka eedayaan midkan oosa soo gurayaa kaasna oosa soo gurayaa suuqiya la keena waa la iibinayaa lacagtii ay ahae kala qo kala qiirsanayaan duurka ay galayaan duurka ay aadayaan xashiish maxaa kan qalalna way sooma ama qoyn yahay ya hashimna hashim waa qalanaya sooma yaa waajibaad ku jiray inta fadhiya aya bed in alxashiisha waalhashima fi lkala ya in alxashiisha waalhashima fi lkala liyaabisin waradbu cushban wakhalaa sahi saas wey wax qalanma ooso qalanaya ina alxashiisha xashiishka iyo ooska waay iyo walhashiima hashiim hashiimka ee fil kalay daaga dhexdiis ahaadeen liyaabisin mid qalalan ayaa u sugnaaday wax qalalan ay leedahay waradbu mid soqooyan maxaa la yihahdaa alcushbu iyo wakhalaa laa yukhtalaa khalaaha madiina soomaaya idan ixtishaash waay oosgurusho wey duurka la-aada waa lasoo oosgurinayaa koox badan waaye ciidan dhan waayba wax kale ma hayaan coosguray aadayaan duurkay aadayaan coos baa lagu shaqayta sooma hadda walisdiyaadi ugaarasho oo kale waaye wax kale ma hayaane hees hagaarada iyo ba-iidka iyo dirdiirta iyo eelada iyo waxaasa duurka la aadaa wixii lasoo helo waa lasoo dilaa waa la keenayaa waa la iibina lacagta ayaa koox dhan waa ciidan ah habeenkii duurka aadayaan maalinta istiyaad ugaarasho waay iyo walmacadini waay god qalan god qalan waxaa laga wadaa dahabka duurka loo aadayo laga bixi soo bixinayo waay koox waay isku xirin dahaba raadinayaan duurkay aadaan buuraha iyo meelahaasi dad noocaas ku shaqeysa ma jiraan hadda ha waa shirkadan shirkadda dahabka allah soo ma meeshii laga soo bixinayo waa la aadaa safara loo gala fo macdin waa jawharta iyo qalanka walixtidaab iyo qoryo gurisho qoryo soo guriyaan dadkan ciidan waaya gaarigay samaysteen qorya kusoo gurayaan ciidan dhanna waay duurkay aadayaan waa iibinayaan lacagta ah kala goosanayaan ama maanta koox bahaysa ma kooxna way joogaysa waad danaysanaysaa saadeenba dad wa- saasaa ku shaqaystaan waa ciidan dhan waa iskaashato way banaan tahay intaas dhamaan walixtidaab qoryo gurisho waayo aw yashtarika waa inay wadaagaan fii ma kii dhexdiisa yan- ya- yataqabalaani ayaga aqbalayaan fii dima dimamihimaa dimooyinkooda ku aqbalayaan wax waxay ku shirkoobeen waxa ayaga ku aqbalayaan dimooyinkood oo min alcamali shaqa ah maxaa ka mid ah ka nasjin dhar samayn oo kale waayo dhar in la sameeyo dhar dhabitaan waayo ama tarash ma taqaan idinka tarash maxaa waayo tarash hee ma taqaan hee waxaa la sameynaya soo ma dharka foodiis hore lagu sameynaya qaar ama dharka naftirkiis la sameynaya la isdhexgelinaya la habeynaya la habeynaya la habeynaya haban waa lagu sameynaya soo ma nasjid yadhahda marka kar la dhabaaya mas la sameynaya kar samayn waxay ku shaqeeyaan ciidan waay meesha meelay fadhiyaan soo maa waxaa dharkaaday shaqeynayaan waa shirko shirkad waay shirkadda dharka la yidhaha soo maa shirkadda dharka waay dhar samayn nasji waay iyo wa khiyaadatin hee wax tolid wax tolitaan xarqaan waay xarqaanle waay kulligooda xarqaanle waay waa shirkad way bannaan tahay marka dhammaantoodii waaya saasaa laga wada marka iyo wanaxwimaa labadaas wixii la midka ah kaas ayagana shirkat labdaana la yihahda waxaa jirka lagu ama qofka sana- sanacadiisii ku keenay waayo dadka guryaha dhisayn waa saas fuundiyaalka waa saas waxaa ku shirkoobeen yaju yuusacu dheh yuusacu waa la qiibinayaa arribxu faa'iidadii waa la qiibinayaa bayna shurakaa shurakadii beenteeda loo qiibinayaa dhaxdooda loo qiibinayaa alaa xasabi maakii qadarkiisi yatafiqaani ayaga isku waafaqeen caleyhi maaga dushiisi hadhow shaqadii markii ay dhamaato dadkii hee lacagtay kala gaybsanayaan soo ma qof kasta markii hore waxay ku heshiiyeen dadka wax dhisaya ma arkin oo ninaa wa- mas-uul u ah u weyn soo ma asaga lacag gaara la yaqaanuu qaadana kuwa kalena lacag gaar ay qaadanayaan sidee lagu xoolgalaa lacagtii markii ay dhamaato qofkaas hee waxay markii hore isku waafaqay ayaa kala qaadan shaqadan waa lasla qabtay wax hal qof keligiis qabtay maaha shirkad waay kadibna qof kasta wixii asaga mutaystay markii hore lagu heshiiyey ayuu qaadanayaa saas way faa في غير المضاربة مضاربة غير كت لكن مضاربة حيت هاي مالك قف اسكلا سما مالك قف كلجيس اسكلا فإذا يلا كلا جيب سناي بس يا أم؟ ما ينفع وكذلك خسارة أنا صدرية وكذلك سدا سوك الخسارة خسارة إن تكون وحيانا سبينهما تحت وضع إهانة على قدر ما لهما خسارة مركي سوق قارتنا قف قصمال كيسي انتي لأك أيا هسنا لو قيبنا يا maalka markii hore markii lagu simnaa khasaarada maxay noqonaysaa mid lagu simin yahay laakiin markii hore haddii maalka kala badnaa qof kasta sidii asaga u badnaa maalkiisa ay khasaarihiisna u badan tahay sidii asaga maalkiisa u yaraa khasaarihiisna u yaraanaysa asagana saas laga wada khasaarada markay samayaan khasaaro qaybtana la yidhahdaa وهذا كان في غير المضاربة مضاربة غير كذي وي محيل المضاربة قف كل يساس كلها خسارة دي دعوة يا قد عيسى كي مالك كلها لا فيه ولكل من والب منهما كمدا فسق عقد الشركة أي ليه ولكل من كستا يوسق ناضينا ولكل من كستا يوسق ناضي منهما لا بد سيك من ربي شرك وضي فسق عقد الشركة شركة عقد كذا إنه كفسخه متى شاء قرتي دونه كما ستتان فسخ وفسخ ميسو sharikadii bimowti axadihimaa labadoodii dhimashadoo dhimashadiisii mid labadoodii mid ka mid a dhimashadiisii way uu fasaqmayso aw junuuni ama waala- waalashidiisii way albaab alxaadi cashara ku darayna waa fuusiyahay ku darna aan ku darna wax yar oo albaab. Ah, good. ma mar alla idinku raacay maanta waa laydinka diiday albaab alqaadi cashar baabka kow iyo tobnaad alijaaratu ijaaro waay ijaaro wax la ijaartay ku saabsan yahay waa la ijaartay waa ijaartay shaqaalo waay shaqaalenimo waay meeshaan ijaartay meeshaan maxaa waay shaqaalenimo oo qof shaqaynaya qof loo shaqaynaya intaas waay dadka sooma taas uu ku saabsan yahay albaab alxaadi cashara baabka kow iyo tobnaad alijaaratu ijaara ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabka dhexdiisa ku sugnaadeen masaa'ilu masalooyin waay المسألة الأولى مسألة كوات مسائشي سن واسد حليوة يا حبضنا معها المسألة الأولى مسألة كوات معناها إجارة معناها يقول سابسنت وأدلة مشروعيتها مشروع نمد الأدلة دي دي واي يقول سابسنت كو معنى الإجارة إجارة معناها دي واي وتعريفها تعريف الإجارة luqatan mushtaqah luqatan luq ahaan mushtaqatun waa la waxaa laga soo dhambashay ijaarada min alajri ajar xaggiisii waay ayaa laga soo dhambashay asalka wahuwa ajarkana alciwadu bedel waay ciwad waa bedel wa minhu ciwadkaasi xaggiisii ayuu ka ahaaday tasmiyatu thawaabi thawaabka magacabitaankiisii ajran lagu magacaabay thawaab ajar lagu magacaabay maxaa looga magacaabay ciwad bedel ahaana loo siina qofkii soo maaha sidaasaa laga wadaa waa sharcana caqdun waa heshiis caqadkaasoo calaa manfacatin manfac dusheeda ahaaday manfacdaasoo mubaaxatin la baneeyey manfacdaasoo macluumatin la yaqaano manfacdaasoo tuukhadun la qaadanaayo shay-an shay fa shay-an tartiib tartiib loo qaadanayo shay-an fa shay-an tartiib tartiib loo qaadanayo muddatan muddo la qaadanayo muddadaasoo macluumatan la yaqaano min caynin cayn xaggeeda laga qaadayo sida dukaamadii iyo baabuurta iyo guryaha iyo waxyaabahaas waayahay min caynin cayn xaggeeda laga qaadayo cayntaasoo macluumatin la yaqaano waay aw mawsuufatin la sifeeyey caynta fi dimati dima lagu sifeey qof daatidiisa lagu sifeey laga rabaa aw calaa camalin camal dushiisii la ahaaday camalkaasoo macluumin layaqaano biciwadin lagu qaadanayo ciwadkaasoo macluumin isagana camal way shaqo taasaa la yihahdaa sharci ahaan waa dheeryahay tacriifkee soo maa waa gartay laba adilatu mashruuciyatihaa ijaaradii mashruucnimada adiladeeday ku saabsan waaya wadaliilu mashruuciyatihaa mashruuciyati lijaarati ijaaradii mashruucnimadeeda adilada daliilkeeda qowluhu ilahi dalkiisii way tacaalaa sareeye fain ardacna dumarkii haddii ay nuujiyaan lakum idinka idin nuujiyaan ilmihiin waa faaatuu siyahunna dumarkaasi ujuurahunna ijaaradoodii siya waay waxaad siinaysaan ijaaradoodii iyo joornaatagoodii siya joornaatay leeyihiine joornaato ay leeyihiine joornaa joornaatagoodii siya waay naagta markii la furo ilmo ay dhasho ilmagi ilmo iyadoo hayso nuujinayso la furo waxay xaq u leedahay in cunugaasi ku nuujiso ijaar ninkii lahaa dhalay hadday iska tuurto cunugii ay ka tagto cunugaasi hee naag kale in loo geeyo nuuji la yidhaahdo oo mashaar ay ku qaadato way banaantahay anaa kuu nuujina maxay siinaysaa bishi way banaan tahay saasa laga hadlaya fain ardacnaa dumarkii haddii idin nuujiyaan lakum idinka ilmihii idin nuujiyaan faatuuhuna siya ujuurahuna ejaryaalkoodii waqowlu i wa qowlu ilah dalkiisa eatudaliil wa jalla shanuhu shanigiisii weynaaye qaalat waxay dhahday ixdaahumaa labadii gebdhood midoodii yaa abati aabahaygiiow ista'jirhu ninkan ijaaro shaqaalayso ina khayra man qofkan ugu khayr badan ista'jarta adiga aada ijaaranayso alqawiyu waay mid xoog leh alamiinu haddana aamin ah nin shaqaala ah labadana laga rabaa shardi waa nin haddii aada shaqaalaysinayso labadan ayaa shardi ah nin xoog u leh hooshaasi qaban karo haddana aamin ah khayn aan ahayn kaasaa la shaqaalaystaa shardi waa majeeda adiga naftirkaad haddii labadan adiga aan iska helin iska dhaaf shaqadaasi ma qaban kartid awood ma u leedahay aqoon ma u leedahay awoodda mar ma mar waxay noqotaa xoog midna waxay noqotaa cilmi iyo aqoon waay cilmi iyo aqoon ay noqotaa iyo amiin aamin inuu hayo ya sidaasi waay waayahay aayaddaas labadaas aayadooda ka mid a marka adilada loo dariishanaayo inay mashruuci tahay ijaarada waa waqad habata waxaa sugnaaday ana nabiya nebiga sala allahu alayhi waala alihi wasalama iwa abaabakrin abaabakar istajaraa labadoodii inay ijaarteen rajulan nin goorma hijridii waqtigeeda nebiga markii ka tagaaye mako oo gaaladii ay ka erisay qaarkii oo qaar xira ama qaarkii godkii hee ay galeen dhowr maalmood ay ku jireen kadib ayaa nin gaal ah reer maka ah nebiga iyo abubakar u yimaaday markaasay ijaarteen waddadii la mari lahaa inuu tusiyo gaaladay kalena ka dhuumanayaan ay ijaarteen kaasaa laga hadlaa marka madiine haggeeda ay u socdaan hijridii waa ana nabiya nebiga sala allahu alayhi waala alihi wasalam iyo abaabakrin abaabakar ista'jaraa labadoodii waxay ijaarteen rajulan nin ninkaasoo min bani dayli reer bani dayl ka mid ah isagu waa gaal qof gaal ah in lagu la ijaarto waa banaanta in lagu shaqaysto haadiyan haaluu yahay mid tusinaayo waddada iyo meeshii la mari lahaa khiriitan wadyaqaan ah khiriit waa qofka wadyaqaanka ah dalyaqaanka ah meeshii la maraayo meeshii laga leexinayo wadanka si fiican u yaqaano wadooyinka la maraayo si fiican u yaqaanina khiriit waa hoosna waa qabanayaa xadiis bukhaari soo saaray wuxuu leeyahay walkhiriitu almaahiru midka xariifku ku ah waa biduruqi wadooyinka wadiyaalka walmasaaliki meelaha la maraayo alkhafiya qarsoon oo fi sahraa bahagooyada duurka ah saxrada ah aad u yaqaana wadyaqaan le khiriitun waay fulanun khiriit haddaad maqsho waa dalyaqaan iyo wadyaqaan way khatar waay ninkaas ayaa ijaarteen marka waxay banaan tahay nabigaa sameeyay ijaarashay soo ma wa jaa-a waxaa yimaaday alwaciidu goodi liman qof loo goodinayo lam yuwafi aan u oofinaynin alajiira shaqaalka ujratahu ujradiisii iyo ijaaradiisii aan u oofinaynin waciida ku yimaaday ninkii shaqaalka ah joornaatigiisii qofkii aan siinaynin waxaa ku soo aroray waciid gaar adag goonti waay goodi ayaa ku yimaaday alla haggiisa فعن أبي هريرة حكيس لك ولي رضي الله عنه أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحده قال الله إلهي وحده تعالى سري ما هو قال الله تعالى قرآن ما به حديث قدس السؤال قال الله إلهي وحده تعالى سري ثلاثة سدح قفوت ana aniga ayaa khasmuhum ladoodahoodii ah saddex qofood ladoodahoodii aan ahay anaa ladooda waay aniga ayaan la doodaya maalinta qiyaamo waay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wadakara allu wuxuu amase nebigu wuxuu sheegay minhum saddexdaas haggoodii ama allu wuxuu sheegay minhum saddexdaas haggoodii rajuluna uu sheegay nebiguna wuu yahay dakara faacilkeeda loo celin karaa allahna waa loo celin karaa maxaa yeelay labadaba way sheegeen rajulun nin ayuu sheegay rajulkaasoo istajara soo shaqaalaystay ajiiran shaqaal nin oo soo ijaartay nin ninka min baabi taqliib dhaba mooyaane naagtuna waa lamid le waay naag lasoo soo ijaar lasoo ijaaranaya way jirta soo maa waxba karinaysaa dharba dhaqaysaa ha waxba kuu samaynaysaa waa lasoo ijaarana way jirta waxba karin waxyabaas ajiiran soo ijaartay ayuu sheegay allah in la doodaayo oo fastawfaa oofsaday rajulkii minhum ajiirkii xaggiisii dantiisii ka oofsay hooshiisii u qabtay shaqadiisii u dhammeeyey oo walam yucdi aan siinin rajulkii hu ajiirkii ajrahu ijaaradiisii iyo joornaatigiisiina aan siinin ayaa ka mid ah kuwa ilaahay la doodayo qiyaamo maalinteed dood ilaahay qof uu awood u dulqaadan karana ma laha ciqaab waay qofka ilaahay la doodaa la sheega waa ciqaab halis waay idan qofkii lasoo shaqaal lagu oo shaqaalo ku noqdo aad soo shaqaalaysatid inaad wixiisiid haddii kuu dhameeyo oo kuu hagaajiyo inaad siitid laakiin adiga sidaas haddii asiga aan hagaajinin sameeyaad leedahay haddii uu diido wixii asaga mutayse siinaysa wax kana waa u diidaysaa hadda isaga shaqadii la daciyay sooma sidaas adiga kuu shaqaalo ku yahay qofkaasi qof kale shaqaalo maaha maalintaas ama antii lagula heshiiyey ama bil ama hee maalmo ama asbuuc wixii adig كفل هوشاس وعن ابن عمر حقي سلك ويدي رضي الله عنهما قال إنه رحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحده أعطوا سيا الأجير شقالك أجره أجردي سيئو جرناتي سيا قبل أن يجف أنت سن إنجين كهر ما قال لين كهر عرقه ديدت كيس أنت أسرق ديدت كيس أن قال لين هه وحي سيا shaqadii haddii uu dhameeyey hee mar kale iisoona waxa dhihin iska sii wixiisa qaado siiyo siiyo ha ka daahinin ujeeda saasa la rabo marka ilaa haddii asaga raa raalli ku yahay waa usoo laabana ku dhaha mooyaane wixiisii in asagoo rabo u didid ma aha sii hor ka sii المسألة الثانية مسألة لبعض شروطها شروط الإجارة إجارة شروط ذي واي أي كسب سنتهاي kow laa tasixu ma ansaxayso ijaaradi ilaa min jaa-izi tasarufi mid maamulkiisii bannaan yahay xaggiis mooyaane caaqilan ah baaligo jaa-izu tasarufki ayuu fasirayaa caaqilan caqli leh baaligan qaangaari xuran xur ah rashiidan maamul wanaagsan labo an takuuna almanfacatu manfacad inay noqoto macluumatan mid la yaqaano mid la og yahay laisla og yahay inay naq- ay tahay manfacadu waay waxaa laga helaayo la ijaarayo waxaa manfacadooda la yaqaano inay yihiin dheeftoodii maxaa yeelay liana almanfacata manfacada hiya manfacadii almaqsuudu alma- almaqcuudu dhe midka midda lagu heshinaayo ah calayhaa dusheeda mid lagu heshinaya manfacadu way soo maha waa in la ogaado marka manfacadii meesha kaa soo galayso intaasa lagu sana intaasa lagu sana waxaana la qabana waxaasa la qabana waa in la ogyahay fashturida waxaa la shardiya alcilmu ogaala la shardiyay biha bilmanfacati manfacadii in la ogaada la shardiyay sida kalbeci oo kale bec in la og yahay wax kan iibsanaya iyo midka kale wax iibsanaya wax la kala iibsanaya in la og yahay shardi sooma ayna waa shardi wax lasoo qabanaya manfacada lasoo qabanaya waa in la og yahay wax dhisitaan waay wax saasa waay aha saas waay wax kariis waay wax qalitaan waay waxaa la og yahay cama manfacadaasi wax la og yahay inay inay tahay waa kusoo ijaartay ee waa iska socdaalay maxay yihiin ninka muxuu socdaa wax isaga yaqaani miya mase wax kale waay inuu markii hore he loo cadeeyo laisla og yahay waay. saddex an takuuna alujratu ujrada iyo joornaatada ee inay ahaato macluumata mid la yaqaano joornaatada inuu yahay mid la yaqaano waay intan intaas ee waxaana rabaa aniga shaqaan rabaa waxaas ay qabanaysaa haye maxaa kugu qabana maxay kugu qabanaysaa intaasa ku siin haye inta maya waa igu yartay ma inta waxaa lagu heshiiyey oo lasla og yahay haye hadhow markii shaqada oo dhan ay dhamaato isaga waxiisa la siinaa dood ma jirto laakiin hadhow waxaa maxaa waa loo diidayaa ilma la-aantan waxaa loo diidaya hadhow maxaa imaana dood iyo khilaaf waay shaqaaq dhiba imaana dacwo iyo dil أن تكون الأجرة أجرة معلومة من اليقان لأنها محيلة أجرة إيه عوض وبدل في عقد معاوضة معاوضة دي هشيس كذا لحظة بدل كتاي إيه فوجه العلم إن لأقاد يا واجبة بها منفعة إن لأقاد أجرة ده أجرة إن لأقاد واي كالثمن العقد أوكلا العقد إن لأقاد بيعك محي هذه شرط سما ساس وعيد. أفر أن تكون المنفعة منفعة إن أهاتوا مباحة مثل بنايي منفعة وإن تهي مباحة معو صاريا غير مباحة محرمة فلا تصيح ما أنصحيسو الإجارة إجارة ما أنصحيسو على الزنا زنا دوش هذا لسكو سو إجارتو ما أنصحيسو ها؟ نينا سو إجارتي إن ناك تايدا هذا زنا ما بنانا ناغان سو إجارني زنا درتا دين دهان ما بنانا حرام وان iyo walghinaa'i hees heeso heese in hee lasku soo ijaarto waa ii heesaysaahe intaan lacaga ku siinay imo ma banaana waa xaaraan hees in ijaar lagu qaato waa xaaraan asalkiis waa xaaraan ijaaradan waa xaaraan zinada asalkeedan waa xaaraan ijaaradana waa xaaraan iyo wa bayci wa bayci aalaati lahwi ciyaartii qalabkeed baceedii waa xaaraan isagana wa bayci aalaati lahwi qalabkii ciyaar eh, ciyaartii qalabkeed beeceedii iyo ijaarashadeedina waa xaaraam sida muusikada iyo gurbaamaha iyo wixii la midka ah ma banaana in la soo ijaarto ayib diishka iyo waxyaabaha la duubayo iyo muusikooyinka in la soo ijaarto dadka qaar waxay ijaarinayaan caroosaha oo ijaarinaya soo ma xaaraan maayo waxaasi xaaraan maayo ma banaana waayahay shan kownulmanfaca dheeftii ahaanshadeedii ayaa la shardinayaa muqaabilatan mid aqbalayso inay tahay lilistiifaa'i oofsasho dheefta inay ay tahay mid aqbalayso oofsasho aqbalayso waay maxaa lawada oofsasho wax la oofsan karo oo la samayn karo inay tahay ayaa la rabaa manfacadda falaa tasixu ma ansaxayso alijaaratu ijaaradii ma ansaxayso lishay-in shay la ijaarto shaygaasoo yatacadaru cudur toomaayo istiifaau lmanfacati dheeftiisii oofsashadeedii cudurtoomaayo waay minhu shayga xaggiisii ka cudurtoomaayo sida ka ijaarati acmaa nin indhoolo ah soo ijaarashadiisa oo kale lixifdi shay-in shay xifdintiisii loo loo soo ijaarto ya- shaygaasoo yaxtaaju u baahan ila ru'yati aragtiinyo xaafada habeenkii la waardayna markaas waxaa soo ijaaratay nin indhool ah muxuu waardayna nin indhool ah ha wax ma arkay waxaan waardayga habeenkii la qabanaya maxaa waaye yaa wax waardeeya nin waa arka wa waxaas maxay yihiin waxaas maxay yihiin waxaas meel fog waxaa ka arkay tooshkii meesha lagu aftido waxaa ka arkay waxaas kan indhoolo waay indhool habeen markii oo waardi xaafad loo soo ijaarto muxuu qabanaa meel uu fadhiya isagaaba cabsanaa goorme lagu qabsanaa u leeyahay ma jirto wax aragtiinyo ah hee waa inay ahaadaan wax aqbali karo ee manfacadaasi oofsasho waxaa la oofsan kara inay tahay qofkan samayn karo inuu yahay waxaa sidaan samayn karin maya toddoba waxaa waye an takuuna almuddatu muddadu inay noqoto macluumata mid la yaqaano muddada qofkaan la soo ijaartay inay noqoto mid la yaqaano habeen in maalin laba maalin bil laba bilood lix miya haya lix an takuuna almanfacatu manfacada inayna ahaato ma- mamluukatan mid la leeyahay la milkinayo yaa milkina lilmuajiri mid wax ijaaranayo wax isaga ijaaranayo inuu ahay uu yahay mid as wax isaga leeyahay maaligooda inuu yahay waa aw amase ma'duunan uu yahay mid loo soo edmay lahu hee mulkigaasi loo edmay fiihaa manfacada dhexdeeda inuu milkiyo loo edmay waayo maxaa yeelay lianna alijaarata ijaarada baycu lmanaafici manaafici la iibsanaayo waayo waaye fashturida waxaa loo shardiyay dalika lahaanshahaasaa loo shardiyay fiihaa manfacada dhexdeeda sida kalbeyci oo kale toddoba an takuuna lmuddatu muddada inay noqoto macluumata mid la yaqaano falaa tajuusu lijaaratu ma banaan limuddati muddo muddadaasoo majhuulatin laga jaahiliyay maxaa yeelay liannahaa muddadaasi tuaddii majhuuladaas ah muddada mahjuulada ah tuaddii waxaa laga yaabaa inay gaarsiiso ila tanaasuci dood iyo muran war ma intaan ka badan aniga ma joogi karo intaan kusoo heshi- intaan intaan ma dhaafsin karo war inta maaha waxba ii dhiman hadhow dooda imaana dooda imaanaysa waxaa la rabaa marka marka hore wax la isla ogyahay ma la gaarihaa bis wabilahi tawfiiq saasaa fiican shardi waay dheh fiican ama haba shardi waay dood laba qof muslim dhexdooda inuu ka dhacdo ama isgoy ama shaqaaq lama ogola المسألة الثالثة مسألة سدحات الأحكام وأحكام وأحكام تسو المتعلقة كتعلق بها بالإجارة إجارة دي كتعلق تي كسر سنتهاي ويتعلق وكتعلق بعقد الإجارة إجارة عقد كذا الأحكام وأحكام كتعلق ده أحكام تسو الآتية إيمان دونتو كو أرد لا يجوز ما بنانا الاستئجار إجارة شو على أعمال القرب أعماش إلهي لوغو لوادو إن لإجارتو ما بنانا لا يجوز ما بنانا لا يجوز الاستئجار إجارة شو ما بنانا على أعمال القرب قرب قربي واي. على أعمال القرب أعماش الله حقي سلوغو لوانا يودو شوط إن لإجارتو ما بنانا إيوال عباداتي أعماش عباداتك آه. إن لإجارتو dushooda ijaaro lagu qaato ma banaana camal oo ilaahay loogu dhowaanayo ama camal cibaado ah inaad ku qaadatid ijaaro ma banaana saas uu jeeda sida kal aadaani oo kale aadaan in ijaaro lagu qaato ma banaana ee waa aadamayaantaase lacag isiiyo ij- masjida ku aadamaya masjidkii aadaankiisa lacag ku qaadanaya ijaar waaya in la yidhahdo ma banaana waay walxaji xaj injaar in lagu qaato ma banaana iyo walfutya oo kale fataawa i futiyo caalim meel fadhiisanayo oo wax la weydiinayo korka futiyoonayo waa wax sheegayo futiyadaasi inuu ku qaato ijaara ma banaan walqadaa'i xukun way qaado qaadinimo inuu wuxuu ku qaato waa cibaadantan dhammaantoodii ma banaana walimaamati imaamnimo masjid imaam laga noqonayo in lacag lagu qaato ma banaan waay wa tacliimi qur'aani qur'aan isbaritaankiisi in ijaaro loo qaato ma banaan waay maxaa dhacay liannahaa ash- acmaashaasi qurbatun waa dhowaansho ila allah ilaahay haggiisi loogu dhowaanayo tacaala sare amal ilaahay haggiisi loogu dhowaanayo waaye in ijaaro loo qaato ma banaana ilahay haggiisa wax lagaga rajaynaya waay wayajuusu waa bannaan tahay an yaakuda inuu qaato man qofa yaquumu u qumayo bidaalika arrimahaas acmaashaas lasoo sheegay qofkii u istaagaya waxa u bannaan inuu qaato risqan risq iyo beel min beyti maali lmuslimiina muslimiinta maalkoodii beydkiisu beydkii maalka muslimiinta lagu ururinayo bengiga waay bengiga maalka muslimiinta lagu shubaayo inuu risqi ka qaato biilkiisi wixiisi ka qaato waa u bannaan tahay laakiin dadka kale in ijaar intaan lagu qaato ma banaana saasuu leeyahay laakiin masaladaani masalo usoo khilaafsan yahay masala khilaafiya waaye oo qadiima iyo xadiidanba asalka san waaye ilaa min daruura ضرورة دي تمادو وبنانتها انت نمانتو ضرورة دي تمادو وبنانتها ان جار لغاتو انت نمانتو قفكي ضرورة محاكمة ده قف قاني دين الاسلام كنا لسه برأي وباهنتها مسجد كي مؤذن لو مهلا الا العقل بحيو مياني ده تو قف كاستو شغلي سي هول هول وباهن ياي بني ادم كنت بدل ماشي waxaan ka soo galay ma joogay sama ay markii wixii cibaadadii ay meeshaasi waxa laga yaabaa qof u istaaga in la waayo bani aadamku gurigiisii meelahaas isagoo raasanayo idan markaas maxaa lahay maxaa soo galay qaacidadii mala yatimil waajib illa bihi fahuwa waajib waa in la bixiyo waay marka markaas macalinkii meel ma fadhiisanayo ilaa wax la siiyo mooyaane muadinkii ma joogaa ilaa wax siiyo mooyaane imaamkii asagana ilmihiisa ku dhegane ma joogaa ilaa wax la siiyo mooyaane saas hadday noqoto way bannaan tahay arrimahani oo dhan sidaas way mid daruura ku bannaan tahay waayahay sidaasi ayuu leeyahay labo cala almu'ajiri waay kii xukunkii labaad waay cala almu'ajiri kii wax ijaaray dushiisii ah waa- ayaa waajib ku ahaatay dushiis ayaa ahaatay calaad maxay tusinaysaa wujuub soo maa cala almu'ajiri kii wax ijaaray kii wax ijaaraya oo man iska lahaa dhulka ama manfacada iska lahaa waay dhulka iska lahaa baabuurka iska lahaa guryaha iska lahaa kaas oo mu'ajira leh cala almu'ajiri kii wax ijaarayay dushiisa ayaa waa ahaatay an yadfaca inuu dhiibo alcayna cayntii cayntaasoo almu'ajarata liijaari lilmustajiri kii wax ijaaranaya inuu dhiibo mustajirkina tacda ku jirta kee waaye kan oo daartan la wareegayo daarta manfacada soo galaysa waay lacagtana bixinayo mustajira leerda marka ka ijaartay waay meeshan anaa ijaartay uu kuleeyahy soo maa ta'da ku jirta anaa ijaartay ta'da ku jirta maxaa waay asaga meeshaasi la wareegay waay asal ahaan isaga ma laha waa ijaaray hebel meeshan waa ijaaray iyo hebel waa ijaartay waa la kala yaqaan sooma waa ijaartay maa waay asaga la wareegay ku shaqaysana waay waa ijaarayna dad kale ka ijaaray waa lacagaa kasi waa ka qaadana waay marka taad marku jirto waa midka lacagta bixinaya oo dhulka iyo ceynta lasoo wareegay waay marka midkan wax ijaarana inuu ceyntan ku wareejiyo kan asaga ka ijaaray gacanta ka saaro waaye saasaa laga wadaa kaasaa waajibku ah wayumakkina amase wayumakkana waa loo makaninayaa min alintifaaci intifaaciga haggiisa loo makaninayaa bihaa hee cayntii asaga ku intifaaca waa loo makaninaya waa gacanta loo gelinaya qabso waa qaadoo laleeyahay orod qaado wayajib wax waajibku ah cala almustaajirina kii wax ijaartayna almuxaafadatu inuu ilaaliyo mas ilaalin cala alcayni cayntii dusheeda inuu ilaaliyo waayo cayntaasoo almustajarati liijaartay idan cayntii liijaartay aan isagan ilaaliyo waayo aan ku xadgudbin oo wa an yadafaca waa inuu dhiibo kee waayo faacilkii ah waayo mustaajirkii alajra ijaaradii iyo lacagtii cinda xuluulihaa xuluuli lijaarati ijaarada waqtigeeda markii la gaaro xaaloobo inuu lacagtii bixiyo waayo isagan aan ku dhibin qofkii ma la gaari xilligii ahaa inuu bixiyo waayo haddii helaayo haddii aan helaynin markaasi uu soo raadiyo waayo saddex laa yajuusu ma banaana fasku caqdi lijaarati ijaaradii cagadkeed fasakhishadiisa ma banaana min axadi طarafayn labadii daraf hee mid ka mid ah inuu ka baxo ma banaano laazimu طarafayn ilaa birida alaakhari mooyaane ma jeeda kan kale markii ku raali noqdo mooyaane waidaa maata axaduhumaa labadii midkood haddii u dhinto walcaynu walhaal alcaynu ceyntiina ceyntaasoo almu'ajaratu lasoo ijaartay baaqiyatun ay tahay lam yabdul ma buraayo alcaqdu cagadkii ma buraayo wayaquumu waxaa istaagayaa waarihuhu waaridkiisaa istaagaya maqaamahu isaga maqaamkiisii waa axadkii kii dhintay booskiisii waarihuhu waarithul hee mayiti waay kii dhintay waaridkiisii maqaamahu maqaama almayiti waa kii dhintay booskiisa istaagaya afar tanfasiku alijaaratu jaradi way fasakhimaysaa idaa tarifat haddii ay baaba'do alcayn way cayntii haddii ay baaba'do halaagsanto cayntaasoo almu'ajiratu lasoo ijartay aw amase inqadaca nafcuha nafcu alcayni cayntii nafceedi go-ay sida ka daabatin daaba ay ahayday markii hore wax lasoo ijartay daabadaasoo maanta dhimatay daabadii lasoo ijartay way dhimatay hada way way burtay sooma meeshii way fasakhantay aw amase daarin daar ay ahayday daartaasoo in hadamad duntay daar duntay ahayday markii daanta daarta mid- markii duntay ma soconaa marka karida ma soconaysaa maya way fasakhantay bis waay asaga ninkan way kala raasanaya asaga ninkan daartiisu dhisanaya albaab athani cashara wallahu subxana wa taala aclam